in micno darru wiil noogu dhintaabuu waa nasiib darra dhaawac iyo dhimasho iyo dhibaato waxaa nooga filan kuwa ka soo horjeeda dowladnimada marka sabab aanu isku dilnaaha ma jirto waxaan rabaa marka in ay si degdega ah arrintaas ugu howlgalaan golihii fulinta ugu horreeya madaxweynaha juhdi geliyaan abaabulaan tagaan goobta iyo goob kasta oo hirshabeelle ka tirsan oo ay ka jirtay dhibaato dhagaxyaale tuulo ooman iyo bukure nawaaxigaas oo dhammaantood ka wada tirsan degmada maxaas ayaa maalmahan dagaal ka socday laga soo bilaabo bishan aan ku jirno maanta koo iyo tobanka toddobadeedii siddeeddeedii ilaa sagaalkii dagaallaha ka dhacay googoosa dad oo ku dhima dadna mataqaana dad ku dhintay dadna mataqaanaa ku dhaawacmay tobankii dambe oo mataqaanaa ilaahay rasuulkiisa ay kuu sheegeen qidcu min annaar oo yacni aydoo bishii dagaal sokaya uusan yacni ama dhiig walaalba uu mamnuuc yahay oo ilaahayba naga xarib haddana bishii barakaysneed oo rabadaan tobankii ugu dambeeyaan ku jirnaa sidaas darteed waxaan rabnaa inaan jeedino baaq nabadeed ilaahay subxaanau wa tacaalaahu laga baqo la joojiyo dagaalkaas dagaal wiilaa ku dhanta wiil kuma dhasho waa